dee hadda ka warba anagu marar badan aan waxaan sheegnay inaan waxa loo yaqaan four pointy five ay dalkan aynan ay la degtay ayna taha mataqaanaa arrin haraadiya oo markaan xagjirnimada iyo iyo qabyaaladda inay u tahay arrin saldhig ay u tahay four pointy five waxay saldhig u tahay qabyaaladda shirar badan ayay soomaalidu qabatay waxaadna ogtahay inay mataqaanaa beelaha soomaaliyeed ay diideen oo ay mataqaanaa arrintaas qabiilka ku dhisan oo laba kun labaya tobankii laga soo gudbay oon dastuurkeennu ounan tilmaamayn in dadka lagu celiyo oo markaasi qabiil qaran laguma naqday halkiina fadhiya la yidhaahdo inayna arrin u cuntame ummadda soomaaliyeed ay aynan ahaynna waa waa la wada ogyahay hadda puntlandna adiga fikraddaasay iyaduna mataqaanaa dadka soomaaliyeed la qabtaa oo ay mataqaanaa ay tahay waxyaabaha ay iyaduna ka biyo diido ay inaan la qaadan karin ay xaqiijisay runta xalku waxuu ku jiriyaa wixii lagu ballamay oo laba kun labaya tobankii lagu ballamay oo dastuurku uu qoraayo in lagu shaqeeyo maxaa yeelay ummadu sideedaba waxay u baahan tahay inay markay qarannimo rabto iyo inay sharafyo karaamo gaarto waxaa laga rabaa inay dastuurkeeda ku dhaqanto marka waxaan ugu ba xalka wuxuu ku jiriyaa aan dhihi lahay dastuurka in lagu dhaqmo leeskana dhaafo waxyaabaha danta shaksiga iyo mataqaanaa xildhibaan lasoo xulaayo kursi lagu raadinayo oo dan shaksi ama qof madaxnimo raba uu ka dhiganayo mataqaanaa uu cuskanayo oo uu leeyahay aniga hebelaan soo xulo lahaa ee mataqaanaa qabiilkaha laygugu celiyo arrimahaas dan shaksiyadeed waa in sharciga loo hogaansamaan ugu baaqaa dawladda